iyo mashaariicda ka socotay puntland qeyb labaax inay ku leeyihiin ay ka qeyb qaataan uma imaanin arrimo siyaasadeed iyad waxaa ku taqaana umaranaya arrimaha siyaasadda barnaamijkai u yimaadan waxay ahayd horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha puntland oo ay ugu horeyso qeybtii labaad second facekii mashruuca boosaaso ay ka mid yihiin mashaariic horumarineed oo ay ka wadaan dalka uu ka mid yahay mashaariicda dhanka kalluumaysiga ka mid yahay mashaariic la xiriirta dhanka security-ga barnaamijka loo yaqaano maase maritime security barnaamijyada noocaasa oo ay runtii igad ay ka mid tahay ururada caalamiga ah ee shaqooyinka wanaagsan ka haya dalka soomaaliya oo soomaaliya ay ka mid tahay xubin founding member oo dadka aasaasay igad mashaariicdaa soomaaliya ka hayaan gaar ahaan puntland si ambaqaadideeda si kordhinteeda waan mar walba sheegnaa anagu puntland haddaan nahay waxaan u jeesanay dhanka developmentka iyo horumarka marka inay arrintaas inay naga taageeraan waxay nagala qaban kara nagala qabtaan waxyaa badan baan isla soo qaadnay mashaariicdaas ay ka mid yihiin waxaan rajaynayaa in mashaariicdaasina si deg dega loo fuliyo guul iyo kheyrna ay ku dhammaadaan aad baan runta ugu mahadnaqayaa wafdiga dhexaad kalo intaa la eg igaada inay noo yimaadaan maanta puntland oo ay barnaamijyada aanta idiin sheegay horumarineedna ka qayb qaadashadeeda iyo fulinteeda iyo planinkeeda qorsheynteeda inaanu ka wada hadalno aadaad bay umahadsan yihin uga mahadnaqaynaa ma noqon doonto markii u dambeysay inoo yimaadaan dabcan mala kaloo dambe noo imaan doono insha allah saan ku heshinay marka waa soo dhaweynayaa ambashatuur maxabuub iyo wafdigiisa ambashata soo dhawo